kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah maamulka magaalada kismaayo oo bilaabay qorshe looga hortegayo cudurrada ka dhasha xilli roobaadka maamulka hirshabeelle oo laga dalbaday inuu ka hortago kooxaha burcadda ah ee shacabka beledweyne dilalka aanooyinka qabiil ah oo ku soo batay deegaanada galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi oo ka qeylo dhaamiyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal maamulka magaalada kismaayo ayaa bilaabay qorshe looga hortegayo cudurrada ka dhasha xil roobaadka marka la gaaro xillidan oo kale oo uu do-o roobka deyrta ama midka xagayga ah waxaa meelo badan oo ka mida dalka ka bilowda cudurro roobka ka dhashay sida dacun caloolaha waxaana dad badan ee sababta inay geeriyoodaan kuwo kalena ay noqdaan bukaan socod haddaba warbixintan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray maxamed soomane magaalada kismaayo xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jirta caqabado badan dhanka bilicda iyo nadaafadda iyadoo ay jiraan goobo badan ay biyuhu magaalada iskugu yimaadaan taasoo keeni karta inay ka dilaacaan cudurro waxaa laga cabsi qabaa inay ka da-aan roobab mihigaan ah taasoo keeni karta inay saameyn weyn ku yeeshaan bilicda magaalada dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa bilowday ololo nadaafadeed ay wax uga qabanaysa bilicda magaalada agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee kismaayo ayaa wadaagga barnaamijka sooma u sheegay in dowladda hoose ee degmada kismaayo ay waddo qorsho lagu nadiifinayo halka markii hore ee biyaha magaalada ay fadhiisan jireen waddooyinka dhanka kale agaasimaha agaasime faarax ayaa sheegay in dadyagu ku dhaqan magaalada kismaayo iyaguna ay ka shaqeeyaan bilicda magaalada ololaha nadaafadda uu socdaa waxaa jiro dad oo isbishil aan u tababarnay oo ka kooban konton ruux oo loogu talagalay laamiga dheer iyo wadooyinka halbowlaha inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo jiro xaafadihii lixda xaafadood oo iyakana ololii nadaafadda wado waxaa kaloo jiro xeebta oo iyadana laga waday maalmihii hore aan soo dhaafnay ololo nadaafadeed oo looga hortegayo nadaafad darada iyo waxa sababo arrintaa muhiim waaye waan u diyaarnay bulshadeena reer kismaayo ee dowladda hoos degmada kismaayo sidaa wada aragteen argada waxaan ka bixinay merinage oo biyaha geynayo badda ku daraayo ilaa xeebta ku daraayo badda qoryooli ku daraayo waxaa kaloo jiro meelo oo goobo ay biyaha fadhan jireenna in aan wax ka qabanaa jirto waxaa kaloo jirto laamiyadii sideedda laami oo aan sameynay oo facekii hore ahaa face one in haddana ku xijin doono hadduu ilaa yidhaahdo maalmahan face two oo aan daahfurnay habeen dhoweed oo shan waddo iyadan lagu sameyn doono halbowle u ah magaalada marka insha allah waxaan rajeynaa soddon iyo kowda kiilo mitir oo waddo ah hadday kismaayo hesho in isbeddel aada u fiican iyo nafis badan ee isku socodka gaadiidka ee heli doonta bulshada reer kismaayo dadka wacyigelin badan aan u sameynaa maalmo hadda aan waasteynaa jirtay oo octoobar laga soo bilaabo sagaalkeedii ilaa octoobar shan iyo tobankeedii intaasoo maalmood u dhexaysa wacyigelin waxaan ka wadnay xaafadaha kala duwan goobaha babliga ah suuqyada meelaha bulshada iskugu imaan karto taasoo aan ogon lahayn in bulshadeena uga digno khataraha ama meelaha biyodegeynada ama meelaha hadday biyaha galaan cudurada ama nadaafadda ay ka dhalan karto waxaa ugu muhiimsan ama aan uga digayna arrintaas ahayd waa mahadsantihiin hadal hilmaan kuma jiro waxaan wadnaa hadda horumarka bulshadoo kala duwan dhireyntii waan wadnaa waxaan kaloo wadnaa xaligaroobkii oo ama geediyuudka sida soomaalida u taqaano laga jarayo waxaan wadnaa hadda saake wadda aan daahfuraayo afar saac saak soxin hadduu ilaa yidhaahdo oo kasoo bixi doonto suuqa muxuu ahay xaafadda caniley gaar ahaan suuqa isgooska dahablaha ilaa iyo tabakal ku dhici doonto oo interlog la saari doono oo isku tashi bulsho ama ganacsatada meesha degan ay isku tashteen annagana doorkeenna aan ka qaadanay dhanka kale doctor cabdirasaaq ka mid ah bahda caafimaadka ee isbitaalka weyn ee kismaayo ayaa isna sooma u sheegay in ay ka fogaadaan goobaha biyaha ay fadhiistaan waxauna ka digay in cudurro ay ka dhalan karaan run ahaantii waa barnaamij aada u fiican barnaamijkan sooma oo bulshada ay ku helayaan wacyigelin kala duwan annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan rabnaa inaan bulshada ka wacyigelinno qeybta annaga kaga aadanna oo ah caafimaadka waa caafimaadka sidiisaba waxaa waaye daaweynta waxaa ka wanaagsanaa dhahnaan ka hortaga barnaamijkana xoogiisa in bulshada uu wacyigeliyo annagoo ka faa'iidaysanayna marka wacyigelintaas deegaanka waxaa ka jira cudurro badan hadda xaaliyan waxaa la filayaa roobab aada u xoogan qaarkoodna hadda magaalada ay ka da-een marka waxaa rabnaa wacyigelin guud oo roobabkaas iyo biyaha kaleoo caadiga oo meelaha fariistaan oo kuwa roobabka ee keeneen iyo kuwa bini aadamka ku nool deegaanka ay abuureen khataro badan oo caafimaada ka dhashaan cuduradaasoo isku wada xiran guud ahaan waxaa la wada dhahaa kuwa loo yaqaano luqada qalaad waterborn disease aa la dhahaa amba factorborn diseasena way dhahaan micnaheeda waxaa waaye noole ku jira biyahaas oo bini aadanka saameyn ku yeeshay oona isku bedeshay cudur waana inta badan cudurro oo haddana lasii xiriiro dheefshiidka khaasatan qaybta uur ku jirta marka waxay keenaan cudurro kala duwan cagaarshooga noociisa eega ah maxamed oo ka mid ah wadayaasha baabuurada ayaa barnaamijka sooma u sheegay inay soo dhoweynayaan dowladda qorshaha ay wado ee bilicda magaalada lagu nadiifinayo wallahi horta waa soo dhaweynaynaa ma garanaysaa magaranaysa qorshahan ay balowda dowladda aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay maxaan rajeynaynaa ma garanaysaa intaa in ka badan inay noosii bilo noosii wado oo ma garanaysaa magaalada bilicdeeda soo celiso magaalada horta sanadba sanad kasii dambeeya way isbedelaysaa ma garanaysaa ilaa hadda labada kun labaatan iyo kowga laga soo bilaabo labada kun labaatan iyo labada ilaa labada kun labaatan saddexda isku mid ma aha maxaan jeclanahay waxaan jecelnahay ilaa labada kun labaatan iyo shanta soo socotaa ee ahaan doonta magaalada magaalooyinka ugu fiican jubbaland ama soomaaliya ina noqon doonto dowladdu maxay samaysay wadooyin wadooyinkaasoo magaranaysa lagu yaraynayo magaranaysaa qashinka magaranaysa bilic la-aanta magaalada ka jirta lagu yaraynayo maxaan jeclaan lahayn meelaha biyuhu isku imaanayaan sida magaranaysaa meelahan suuqaysihi naagihiisa golol waxaan ujeedaa olombia meelahaas inay magaranaysaa ay nigaajiso maadaama baabuurleynahay annaku waxaan jeclaan lahayn inay meel kasta oo biyuhu iskaga imaanayaan ay magaranaysaa sida wadooyinkan hadda wadooyin lamida noo marsan rajeyna hadduu alaydmo muxidiin soomane xasan barnaamijka wadaagga sooma magaalada kismaayo
maamulka hirshabeelle ayaa laga dalbaday inuu ka hortago kooxaha burcadda ah ee shacabka magaalada beledweyne marara qaarkood sida habeenkii taleefoonada ka dhacaya tobaadii lasoo dhaafay ee bulshada ku nool beledweyne waxay habeenadii ka cabanayeen inay jiraan kooxo burcad ah oo hubaysan oo taleefoonadii ay aab kasta heystaan ka qaadanaya waxaana taasi ay keentay in socodka magaalada oo xilladii habeenkii yaraado wariyaha sooma ee magaalada beledweyne shukri baryare ayaa warbixintaa soo dirtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay kusoo badanayay dhaca taleefanada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka oo ay wataan bulshada magaalada sida laabtoobyada iyo saacadaha qaaliga ah oo xiliyada habeenkii iyo maalintiiba laga dhaco bulshada qaybaheeda kala duwan haba ugu badnaadeenee dhallinyarada xiliyada habeenkii jarmaada iyadoo ay jiraan dhibaatooyin xoogan oo loo geysto oo ay ka mid yihiin dilalka iyo dhaawacyada iyada oo la doonayo in hab qasab ah looga qaato wixii ay wataan naseexo maxamed khaliif waxa ay ka mid tahay gabdhaha da-yarta ah ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa kaloo ay kamid tahay dhibanayaasha dhiigga laga daadiyey iyada oo la doonayay in laga qaato keliya telefoon ay wadatay dhowr jeer ayay la kulantay tuuga doonaysay inay dhacaan waxa ay sheegtay in saddex asbuuc ka hor xilli barqaca xaafadda xawtaaka ee magaalada beledweyne ay dhinacyada ka mareen rag burcad ah oo doonayay inay dhacaan mid ka mid ahna uu tuurey kaga dhuftay gacanta midig intaas kadibna ay usoo gurmadeen dhallinyarada xaafadda sidaasna uu tuugii uga cararay ilaa haddana ay tahay qof dhaawac ah walow uu yahay mid fudud sida ay noo sheegtay tuugada wallaahi magaalada way kusoo badatay magaalada meel walba tuugaa taagan habeenkii xataa moobeelada maalinii habeenba way dhacayaan magaalada sidii hore ma ahan xataa maamul oo fiican hadda kama jiro oo maamulka waxaa laga rabay inuu tuugadaas wax ka qabto aniga gacanay iga soo gaareen iyo lug alxamdulilah ilaah ay badbaadiyeen dhaawaca iga soo gaaray toorey halkaasoo toorey iga dhuftay haddana maxaa kuu sheegay suldullo oo igu dhufta dhulka dhulkaa ku dhacay ilaahay markiis dad oo cidlo oo igu halay maalacdii afar saac maali maray tahay dadaan iisoo gurmaday oo wadada ka ag dhawaa aagga dadkii ay arkay inaa maxaa kuu sheegay tuug meesha igu haysta alxamdulilah hadeertaana taleefonka inuu iga qaato hore taleefon igama qaadanin uu sidii uu ku carar laba luuqiskaga deyay dhaawac hadda xoogaa ma adka dhaawac xoogaa iska fudud oo ah alxamdulilah ilaa intaas iigu simay dhanka kale ganacsatada magaalada intooda badan ayaa u qeybsamay laba qeybood si ay u ilaaliyaan naftooda iyo maalkooda inta ugu badan ganacsatada waxa ay qaateen hubka fudud si gaara bastooladaha si ay iskaga dhiciyaan ragga dhaca ka wada magaalada halka qeybta kale ay googahooda ganacsiga xilli hore iska xiraan iyagoo xaafadahooda iska sii aada sababta ay goobahooda ganacsi albaabada iskugu laabeenna ay tahay in aan dhac loo geysan haddii ay ku daahaan googahooda ganacsi sida uu sheegay cabdiraxmaan maxamed abuukur oo ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne waxaa kaloo uu sheegay in isagu uu ka mid yahay ganacsatada lagu dhaawacay wadooyinka magaalada isagaoo tilmaamay in isaga oo xilli habeen ah u socdo gurigiisa ay weeraraan shan rag ah oo ku hubaysan qoriga loo yaqaano ak forty seven-ka oo ay ku xabadeeyeen intaas kadibna ay teleefoonkiisii ka qaateen walow aysan wax dhaawaca kasoo gaarin cabdiraxmaan ayaa sidoo kale inoo sheegay in raggaas saddex ka mid ah ay ku labisnaayeen dharka ciidanka dowladda si gaar ah milatariga halka labada kalena ay dharka shacabka wateen waxaana uu laamaha amniga ka codsaday in ammaanka magaalada wax laga qabto oo gacanta lagu soo celiyo
oo waayahan dambe oo magaalada beledweyne kusoo kordhay saasay tahayne waxaa dhaca loo geystaba hadda shaksiyan anaan ka midabo habeenkii markii la gaaray xiliyadii dambe oo kale cishihii iyo maqribkii inta udhexeysa oo kale waxay marmarka qaarkood danta kugu kalifaysaa inaa ganacsigii iska soo xirxirtaa kadibna intayna laba saac la gaarin baad xaafadihii iska xarootaa waayo waxay noqotay habeen habeenaha kamid oo kale anigoo saddex saac ilaa iyo afar saac dukaankii kusoo daahay aan xilliga dambe dukaanka aan soo xiray aan kasoo tagay ayaa wadada lay galay sidii ayaroo kale macnaha si taleefonka qofka dhiiblima in nafteed macnaha ay halis geliyeen kadibna taleefonka iga qaateen aniga meeshaas biskooladii toori haddii sida lahaayeen waaba mid gaar ah waxoogaa in iska celisi wax kulahaa lahay laakiin waa shan nin oo hubeysa dad hubeysana macnaha meel loo dhaafa ma laha shantiba hal maray macnaha xabaday igu soo kulmayeen macnaha waaba ku sigta macnaha igu dili gaareen walaa hadda ganacsiyada macnaha hadda waxaa xiraa cishaha iyo maqribka inta udhexeyso sababta darteed macnaha waxyaabaha keenaysana fiidka hore iska xirxiran maca keenayso dhaca taleefanada xaafadaha amniga magaalada xaqiijisneyn
ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee sii xumaanaya ayaa wax ka weydiinay taliyaha booliska magaalada beledweyne axmed cali aadan si uu uga jawaabo su-aalaha ku saabsan ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu sheegay inay adag tahay in la sugo ammaanka magaalada iyadoo ay yaalaan hub aan ahaynka dowladda taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inay howlgallo kala duwan magaalada ka sameeyeen ciidanka booliska ayna amniga magaalada saameyn xoogan ku yeesheen siyaasadaha qasan ee ka jira gobolka maadaama siyaasiyiin iskasoo horjeeda iyo ciidamadooda ay ku wada sugan yihiin magaalada beledweyne dhacana ay xoogga saarayaan inay xakameeyaan waxaa kaloo uu tilmaamay inay jiraan rag burcad ah oo dhac geysan jiray oo hadda ku jira gacanta booliska islamarkaana lasoo taagi doono maxkamadda raggaasi
xaaladda magaaladu si siyaasadeeda iskaga qasan tahay moogi dhanka amniga xaaladeeda waa iska hagaagsan tahay wax siyaadaah oo guuniyaha oo ka jiraan ama jiraan dhac magaalo ama ha badnaada hase yaraadee horta dhaca wuu iska yaryahay magaalada beledweyne inta badanne dhacaas dadka geysta ama falalka noocaas ku kacane waa dadaan soo qabanno ayaga iyo dhacii geysanayeen aan ka daba tagno aan qabanno kuwa ayagoo wax dhacaan aan ku kor tagnaan way jiraan kuwa ayagoo wax dhacay inta maqalna aan ku baxno aan soo qabanana way jiraan oo qaarkoodna xiri yihiin qaarkoodna kiisaskooda la xaliyey oo koley qaarna la maxkamaday qaarna maxkamad suugaali ay yihiin shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne mahadsaned shukri dilaalka aanooyinka qabiil ah ayaa kusoo batay deegaanada galmudug iyadoona bulshada deegaanadaasi ay qeeladhaan xoogan ka muujiyeen banaanbaxan oo bulshada caasimadda maamulka galmudug ee magaalada dhuusamareeb ay ku muujinayeen sida ay markaasi uga xun yihiin dilkii foosha xumaa ee bartamaha suuq weyn ee magaalada lagu geystay sheekh xasan diirshe cadde iyo siciid tahliil oo ka mid ahaa ganacsatada magaalada ayaa ka dhacay gudaha magaaladaasi maamulka iyo shacabka magaalada ayaa socod ku maray bartamaha magaalada waxayna isugu tageen garoonka ciyaaraha dhuusamareeb iyagoo halkaasi kusoo bandhigay shuxuurtooda gudoomiyaha gobolka galguduud cilmi cali cabdi geni ayaa sheegay in wixii ka dhacay magaalada dhuusamareeb uu ahaa ficil aan wanaagsaneyn wuxuuna bulshada ka dalbaday inay kala shaqeeyaan soo qabashada dadkii ka dambeeyey dilkaasi ficilkii xalay ka dhacay caasimada galmudug ee dhuusamareeb inuu ahaa ficil aad iyo aad uga soo horjeeda wax kastoo wanaagsan raggaas la dilay nin ka mid anugu ninkaan magaalada uga macaamilno ahaa si gaarana waa ii taabtay ummadoo dhanna wuu taabtay qof xunna xataa lama dili karo iskada qof waanu siciime dhaqankaas ka dhacay xalay dadkaani maanta magaaladii way xireen qof maanta ganacsanaysa ma jirto qof dangaar qabsatana ma jirto waxay cadaaddaa iskugu soo baxeenna inay muujiyaan in ficilkaani ka xun yihiin waxaan rabnaa inaan si cad u sheegno in aanan ka hari doonin inaanan dayaci doonin sharaftii iyo karaamadii raggii dhinta ay lahaayeen qof walbana wuu yaqaanaa maaha waa dhinteeni ammaan xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ku celinno mar labaad ku celinno mar saddexaad ku celinno ama ha dhowaato ama ha dheeraatee waxaan iskala mid nahay inaan xumaanfalayaashaasi ay sharciga soo maraan gacanta dawladda soo galaan idinka ilaahayna howlo badan oo nagu furan iyo furmo badan iyo dhaqamo badan oo noocaanoo kale u dhacana waa ka jiraan deegaanka gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb oo ay wehelinayeen suldaan mawlid sheekh jaamac iyo xildhibaan carab ayaa sidoo kale ka hadlay goobta bannaanbaxa inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dhammaan ka soo qaybgalayaalka meeshaan wasiirada iyo xildhibaanada culamaa'udiinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo madaxda xaafadaha iyo ganacsatada iyo bahda saxaafadda ardayda mansab kasta oo meeshaan looga soo qayb galay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay baa ummadda abuuray isagaan u laabanaynaa waxaan marka hore ka xunnahay ka tacsiyeynaynaa dhibaatadii foosha xumeed wuxuushnimada ahayd oo xalay ka dhacday caasimadda galmudug ee dhuusmareeb oo loogu geystay dad walaalo ah culamaa'udiin ah ganacsato ah wax ay geysteen aan la arag canshuurbixiyayaal ah magaaladan horumarkeeda iyo sidii maaragtay ay caasimadaha caalamka ula silmi lahayd ka shaqaynayey dhimashadaas xalay foolxuunaho meesha ka dhacday oo dadka maaragtay ilaahay iyo ummaddiisaba dulmiyey ay geysteen arrintaasaan marka hore ka xunnahay eheliyadii walaalahaa dhintay iyo awlaaddoodii iyo aswaajtoodii waa uga tacsiyeynaynaa reer galmudug oo dhanna waa uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan runtii ma jiro annaga dad nooga xanuun badan raggaa xala meeshaa ku tegey sheekh xasan diirshe iyo siciid tahliil dad nooga xanuun badan maanta dadkay oon dhaleen ama kuwii la dhashay maahana ma jirto oon u ducaynaynaa oon duugtooda ka soo qayb galnay walaalaheen halkaan maanta aynu isugu nimid waxaanu dareemaynaa kulligeen shucuurta naga muuqata waxay tahay dhimashada nuuca marka u dhacdo dadka oo dhan waxa waaye waa ay saamaynaysaa xanuunkeeda walaalaheen dhimashada waa qadartii ilahay bay ku dhinteen oo culummadu hadda shiiku aad buu noo wacdiyey ayagoo shaqaysanahaya oo ganacsigooda ka shaqaysanahaya oo ilaahay dartii iyo walaalnimo aan ku naqaana markaa nimo culamaa bay ahaayeen oo ducaad aho ilaahay diintiisa ka shaqeeya
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan horta marka ugu horreysa u tacsiyadaynaa dowlad goboleedka galmudug oon aniga ka tirsanahay iyo dhammaan dadka shacabka oo birmageydada ah oo ku noolo culummada iyo waageelka iyo haweenka iyo caruurta leh iyo dadka naafada ah oo aan awoodin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada maamulka galmudug ka jiray colaad beeleeyo soo lalaabtay kuwaas oo sababay geerida boqolaal ruux iyo barakaca boqolaal kale kuwaas oo weli ka taagan deegaano ka tirsan maamulka galmudugga intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee beeralayda soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan roobka deerta ee ka da-aya meelo badan oo ka mid a dalka nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidin